magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baya ayaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan horumarinta deegaanka waxaana aqoon isweydaarsigan loo qabtay qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada ardayda jaamacadaha iyo haweenka haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda cimilada iyo isbedelka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ugu horeyn madasha ka hadlay isagoona ka warbixiyey ujeedka kulanka si kastaba aqoon isweydaarsigan ayaa kusoo aadaya xilli deegaanada koonfur galbeed ay saameyn kala kulmeen isbedelka cimilada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa lagu qabtay aqoon isweydaarsi ku saabsan horumarinta deegaanka waxaa aqoon isweydaarsigan loo qabtay qaar ka mid ah madaxda ururada bulshada ah ardayda jaamacadaha iyo haween wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada koonfur galbeed colaad maxamed cali ayaa ka waramaya hadafka laga leeyahay aqoon isweydaarsigan magaalada nadaafada iyo walaajii kuwii kuwada shaqeeyahayna waxaan rajaeyaanaa in muddayaha socday wacyigelintan hadduu rabtay seminaarka geeda la siiyay ini isan san dhab eh aan qaadatan oo san dhab eh war allah la walaa inta la siin kasi bulshada siin ku baahan ini bulshada aan sii gudbidaa la siin ku fade tan kala saan saan ku war haytan lix bilood miya shan bilood miya shaqaytan way baa dhimanan malay lama bilood manaa test layo siyeedkun bilood برافو واي